kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka ra-iisul wasaaraha turkiga rajab dayib ordowan ayaa shalay booqasho ku joogay dalka maraykanka ujeeddada ugu weyn ee socdaalkiisa ayaa ahayd arrinta suuriya toddobaadkii horena madaxda maraykanka iyo kuwa britain ayaa la kulmay madaxda ruushka iyagoo ka wada hadlay xiisadda ka taagan dalka suuriya wasiirrada arrimaha dibadda ee ruushka iyo maraykanka ayaa ku kulmay dalka swiden iyaga oo ka wada hadlay abaabulka shir ay ku kulmaan kooxaha isku haya dalka suuriya kaasi oo dhammaadka bishan ka dhici doona magaalada jeneva ee dalka switzerlan haddaba maxaa dhaqdhaqaaqyadan hadda socda looga gol leeyahay maxaase keenay baahida shirka jeneva waxaan su-aashaasi weydiiyey ibraahim maxamed maxamuud ibraahim mustashaar kuna sugan magaalada minneaboles ee gobolka minnesota maxamedo waxaa la dhihi karaa wax lagu qoslo waxa ah in laba sano kadib markuu ku baaqay ilaa muddana uu ku baaqahayay madaxweynaha suuriya doctor bashaar al asad in miiska wadahadallada mucaaradka iyo dowladduba ay soo wada fadhiistaan oo wixii xorgufoo dhex taalla iyo ay tabanahayaanna ayagoo suuriyiin keliya ah iyo walaalahooda ah inay ku wada hadlaan ayna diidanaayeen qatar iyo jidda iyo meesha la yidhahda america iyo iyo iyo iyo ingiriiska iyo faransiiskuna ay ku dabada uga riixayeen in aysan nabadda iyo wadahadalka dowladda suuriya la gaarin ayaa hadda waxaad u muuqataa qolooyinkii reer galbeedku ahaa iyo carabtii la socotay jordania ay ka mid tahay iyo sacuudigu inay ay ogaadeen kuna quus qaateen in suuriya dowladeedu dowlad institution ay tahay dowlad argaxiso aan wax looga qaadi karin ay tahay dowlad aan la burburin karin ay tahay shacabka intii ugu badnaana ay madaxweynaha la jiraan in loo baahday in la hor fadhiisto madaxweyne bashaar al asad inkastoo laba sano kadib ay dhibaatadii sii weynaatay qolooyinkii argagixisada ayadoo caalamiga alqaacida ay meeshii timid oo ay dagaalo xunu socdaan ayaa la dhihi karaa inay taasu baahida maanta keentay ay wejiga biyaha uga ceshtaan qoladan sidaan soo xusnay madaxda reer galbeedka ayaa la kulmay kuwa ruushka muddooyinkii u dambeeyena ismaandhaaf ayaa labada dhinac u dhexeeyey waa marka laga hadlayo arrinta suuriya haddaba waa maxay ujeeddada ugu weyn ay madaxda reer galbeedku kula kulmayaan kuwa ruushka waxaa la dhihi karaa ruushka oo ah waddanka ugu weyn reer galbeedka oo shanta waddan oo ku jirta golaha ammaanka marka faran lagu soo daro shiinahana oo dibu socda in ay ayaguna ay labada ruushku lagu raba in lagu qanciyo in aysan kala baxaan faraha iyo taageerada ay ku hayaan ayagoo lagu andacoonayo filimkuna hadda sheeko kale u bedelay oo ah in ay suuriya dowladeedu ay isticmaashay siren nerve gaaska la yidhaahdo ama sunta gaaska maskaxda wax u dhinta oo siren la yidhaahdo inkastoo golaha qaramada midoobay ururka uqaabilsan xuquuqul insaanka haweeney u hadashay laba usbuuc ka hor ay tiri in aysan arrintaas aysan hubin lamana hubo wayna wayna hubiyeen in ay dowladda suuriya aysan lugna ku lahayn inkastoo mucaaradka laftigiisa xataa aanan lug ka lahayn marka waddankii suntaasaa la leeyahay waa arrintu midda kale loogu qoslo waxaa ka mid a oo dowladda suuriya ay la yaaban tahay iyo ruushkuba ay la yaabeen in reer galbeedku ay leeyihin dowladda suuriya ha timaado wadahadalka jeneva hase ahaatee waa in aan rag aan ka doorana annagu reer galbeedku aan ka doorano dowladda oo hebel iyo hebel aan niraano waa inay dowladda u matalaan meesha madaxweyne bashaar al asadna faatixada intaan la akhrisanba waa in uu meesha ku seexaa inuu kursiga ka degayo marka wadahadal nabadeed saa laguma bilaabi karo haddii walaalaha suuriya oo mucaaradka iyo dowladdaba laisku dhaafo wax xal waa la keeni karaa laakiin haddaad leedahay madaxweynihii ummadda suuriya ha ka taga meesha marka ugu horreysa ha seexo mar midda labaadna ninkaan rabo oon u dhiibaya meesha anaa dooranaya dee waddan xora ma aha waddan loo talinayo weeye waxayna ku isticmaalayaan breshar ah masal in la siiyo oo hubab gaara ay siiso ruushka uu ka gaday dhawaanahan uu ka gaday iyo kuwo kaloo shipment usoo socota marka waxaan dhihi karnaa kulaylahan hadda nagu soo biiray waa kulaylo dagaal la filan karo oo nabadda jeneva inay tahay wax afka lagu macaanaysanaye reer galbeedka inay ka go-an tahay annagoo taana kusii darayna booqashadii boqor xuseen uu ku yimid tantii ka horreysay wasaaraha turkiga washington ra-iisul wasaaraha turkiga ordowan oo dhibaatada ka socota suuriya ay dalkiisa taabatay iyada oo laba shil oo kala dhacay bilihii februari iyo bishan mey ay keeneen dhimasho iyo dhaawac soo gaadhay dad turkiya ayaa socdaal ku yimid dalka maraykanka lana kulmay madaxweyne obama isla markii uu bilowday kacdoonka dalka suuriya turkigu mowqif adag ayuu ka qaatay madaxweynaha suuriya bashaar al asad waxaase la isweydiinayaa sababtuu ra-iisul wasaare ordowan maraykanka u yimid islamarkaasna uula kulmay madaxweynaha maraykanka barack obama nimankan waxay u yimaadeen wadatashi inay washington la yeeshaan oo ayagaa xadki u dhow ayagaa oodii ku haya suuriya in ay la yidhahdo war maxaan ka qabanaa taladuna waxay u badan tahay inay u socoto in la dhaho jineefa adduunweynaha aan ku aamusin oon dhiraano shacab weynaha adduunka oo dagaalo ka daalay iyo shacabka maraykanka oo dagaal hadda aanan aanan lagu qancin karin marka waxaa la dhihi karaa waxay doonayaan in la yidhaahdo afka in lagu macaysto lyara shir baan u qabanaynaa shirkii hadhowtiina la dhaho natiijadiisina lasii ogyahay haddaba oo washington laga go-aamiyey oo ah in wuu diiday dowladdii suuriya ama wafdi delegate waaweyn umaysa soo dirin waa in sahmi weynay dagaal baan gelaynaa marka wadatashi xog dhowa ayaa loogu yeeray arrinta sunta ayaynay brobagandada miidiyaha maraykanka iyo la dhihi karo ingiriiska b b c da idaacadaha kaleoo reer galbeedku leeyihin ay bilaabeen inay dowladda suuriya ka dhigaan dowlad unresponsible oo dadkeeda laynaysa shacabkeeda taasna loo baahan yahay in lasoo faragasho farangelintaasu ibraahim sheegay ayaa u eg mid cidhibteeda ayna cidna saadaalin karin suuriya weli ciidan iyo hub badan ayay haysataa taageeradii ruushka iyo shunuhuna weli waayay jirtaa taageeradii dowladda iiraan iyo ururka xisbullah iyaguna meesha kama maqna haddaba iyada oo intaasoo dhan la eegayo ma laga yaabaa in dalaalka suuriya ka soo horjeeda ay garowsadeen in la soo gaadhay xilligii xukuumadda bashaar al asad lala hadli lahaa iyada iyo mucaaradkana nabad laga dhex dhalin lahaa waa kugu khilaafsanay maxamed waa rajaynaya inaad saad u dhigta hadalku u dhacdo aniguna aan been ay arrintaydu noqoto hase ahaatee waxyaalo isbiirsaday uu ka mid yahay resignationkii ama istiqaaladii uu ka tegay kursiga mucaadil khatiib oo ahaa hogaamiyihii shacabka suuriya oo dadka la dhihi karo ku biiray mucaaradka la dhihi karo hogaamiye dhedhexaad u ahaa kursigu ka tegey qolooyinka isku haray hadda mucaaradka isku jeegaya waa qolooyin dhiig raba dad nabad raba hadday nabad socoto mucaadil khatiib baa meesha joogi lahaa marka arrintusay noqon doonto ilaah baa la socda laakiin sidaa u muuqata waxaa laisku diyaariyey dagaal labada dhinac baa noqon kara
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkuon maanta ku soo qaadanay wadahadal loogu baaqay dhammaan kooxaa iska soo horjeeda dalka suuriya inay kaga qayb galaan magaalada jeneef ee dalka switzerlan dhammaadka bishan aynu ku jirnay mey intaannu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal ka tegaad sidaas iyo jimco wanaagsan